waa mahadsan tahay sahro xaaladda hadda way degan tahay wax dhibaato ana ma jiraan xaaladda difaacyadana way xiran yihiin dadkana waxyaalihii u baahnaa baa laga shaqaynayaa meesha iskuol kama jirin caafimaad kama jirin layr kama jirin marka hadda barnaamijyadaasaa laga shaqaynayaa iskuolka in la hagaajiyo caafimaadkii m c h ki iyo meelihii gabdhaha ku dhali lahayn in la hagaajiyo solarkii in la geeyo marka xaaladaas meelahaasoo dhan aad baa looga shaqaynayaa wat marka noloshii dadka yar in yar bay usoo noqonaysaa maxaa yeele dadku waxay ahaayeen dad sida ugaartii oo kale u nool oo baad in laga qaada mooyaane wax horumar ah ama wax bara waxbarasho ah ama wax caafimaad ah ama xataa wax ganacsi macno leh aan meesha ka jirin bay ahayd meesha waa tahay deegaanka buulo xaaji waa mid ka mid a deegaanada tuulooyinka waaweyn ee hoos yimaada kismaayo oo waayadan dambe aada u koraysay marka dadka shacabka ah ee ku dhaqan tiro intee leeg ayay la egyihiin
waa mahadsan tahay dadku kolley waa hadee kow iyo laba iyo ma aan dhihin laakiin dad badan oo runtii soomaali ahoo baa meeshu baa ku nool wat wayna fiican yihiin dagaalaa ka dhacdhacay xoogaa dadka dagaalada way ka yara qaxqaxeen haddana dib bay usoo noqdeen oo deegaankoodii iyo maxaanku idhahdaaye guryahoodii bay kusoo noqdeen dawladdana wixii ay ka qaban kartay way ka qabatay wat
muxuu ahaayey aad baana muxuu ahaa loogu wadaa maaragtay in wax laga bedelo maaragtay xagga amniga xagga caafimaadka xagga maxaanku idhaha waxbarashada muxuu ahaa dhan walba wat marka arrintaas dadku way fiican yihiin hadda aad bay u fiican yihiin nolosha iyo markaad nooga warranto sawir guud naga sii dadka meeshaas ku dhaqan ee dabcan deegaanka ah xaalkooda waa sidee maadaama goob furina ay noqoto inta badan dagaallo ay ka dhacdhacayaan miyaa laga qaxay mise waa la joogaa deegaanka
maya waa la degan yahay dadku way degan yihiin oo magaalada waa caadigeedi weeyo booliis baa la geeyey booliiskaasaa ka shaqeeyo difaacyada kale oo ciidamada kalena meelo kale ay ku jiraan marka dadku noloshoodii way soo noqonaysaa aad bay u fiican tahay waa maaragtay muxuu ahay way dhici kartaa khawaariijtu inay ama arbushaad iyo wax saas ah iyo ku sameeyaan waxay kaloo sameeyaan inay dadka handadaan oo taleefanno usoo diraan oo yidhaahdaan ka soo baxa meesha oo ka soo baxa oo haddaa la gubahayaa iyo haddaasaan la yeelahayaa inay dhahaan laakiin waxaas way barteen dadka muxuu ahaaye maxaa yeele waxay ogaadeen dadka waxay u hayaan inaysan jirin waa tahay waxaan tusaale kaaga soo qaadayaa biyo baxadii hadda ahayd dadka ka soo qaxay jamaamo iyo waa taqaanaa deegaanka ilaa jilib iyo ka soo qaxay ilaa mareeray kuwii ka yimid ilaa hargeysiyaday oo dadkii biyo yacni weliba aad markuu u fatahay naftoodii la soo cararay oo deegaano loo sameeyey waxay leeyihiin beerahanagi bes ah unbaa naga maqan wax kaloo naga maqan mada meeshaas wax naga jira ma jiraan maxaa yeelay wax xataa waxaa la gaaray heer ay beerihii dab dadka tabcan waayaan ayay gaarsiiyeen marka kuwaas insha allahu ummadda ilaahay subxaana watacaala wuu ka qabanayaa annagana dadaalkeeda waa wadnaa inaan ka xoreyno ummadda dagaal ma ogiye maxay tahay waxa deegaanka dadka jooga aada gaarsiinaysaan oo ama jubbaland uga imaanaya ama dowladda federaalka uga imaanaya oo dadka halkaas ku dhaqan ee dhibaatooyinka mar walba ay ka kordhacayaan ay heli karaan ah waxay heli karaan horta wixii imkaaniyaad ah oo mucaawino ah waa la gaadsiiyaa oo maxaan ku leeyahay hadda dhowr jeer baa baa raashin loo qaybiyey oo maxaanku dhahaa waa la gaadsiiyaa daawooyinka waa la gaadsiiyaa xoolihii xataa wasaaradda xanaanada xoolaha hadda way ku dhex jirtaa oo xoolihii baa la daaweynayaa marka wixii maaragtay muxuu ahaaye ama federal ha noqoto ama jubbaland ha noqoto ama dad ayaga iskood isu xilqaamay ha noqote waa had iyo jeer dadku maxaanku idhahdaaye meelaha la qabtoo kale aad baa loogu gurmadaa special weliba dadka xataa ganacsadayaasha ah oo wax haysto markii meelahaas la qabto waxbay iska ururiyaan dawladda ku wareejiyaan waa la qaadaa waa loo geeyaa waayahay waxaad iiga warantaa marka dadkaas rayidka ah ka sokow ciidamada ma jiraa in khasaare dhimasho iyo dhaawac uu soo gaaray ka sokow barakaca aad ii sheegtay
wuu ku yar yahay way iska imaan kartaa dhaawac ama qof cararahay xabad inay ku dhacdo laakiin dhimasho iyo dhaawac aan kuu sheego oo weyn oo aan ku leeyahay maaragtay waxaas iyo waxaas intaasoo qof baa dhimatay ma ma jirto waxaa yeelay ciidamadana way difaacaan dadkuna runtii haddee waxaa la yidhi muxuu ahaaye mid tuurla suu u seexda isagaa yaqaano dadku markii xabadu dhacday dee dad xabada ko u tahay ma aha qaabab loo xeelaystaa jirto dhinacyo loo baxaa jirto xabaddaa markay dhammaatana guryahooday caadi kusoo noqdaan marka dadku khasaare badan ma qabaan laakiin meel kasta oo la qabto dadku faa-iiday ku qabaan maxaa yeelay waxaa loo geeyaa adeegii bulshadaa loo geeya